wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa jubbaland maxamed nuur cali oo ay weheliyaan xubno ka mid ah wasiirada jubbaland iyo waxda caafimaadka ee wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa kormeer iyo qiimeyn ku tegay deegaanka bule xaaji ee galbeedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kormeerka wasiirka xanaanada xoolaha jubbaland iyo xubnaha kale ee ku weheliyey kormeerka ayaa ujeedkiisu ahaa sidii wasaaradda xanaanada xoolaha ay u qiimeyn lahayd xaaladda xoolo dhaqatada deegaanka iyo baahiyaha caafimaad ee xoolaha iyadoona wasiirka xanaanada xoolaha uu halkaa si gaarsiiyey dawooyin loogu talagalay in lagu xanaaneeyo xoolaha iyadoona lagu wareejiyey xoolodhaqatada deegaanka bulexaaji wasiirka xanaanada xoolaha oo ka hadlayay ujeedka kormeerkiisa iyo dawada uu gaarsiiyey xoolodhaqatada bulexaaji ayaa sheegay in jubbaland ay ka go-an tahay in ay mar kasta ka jawaabto baahiyaha aasaasiga ah ee bulshada wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda badaroolka iyo iyo macdanta taliyaha ciidanka guutada barjeex deegaanka buulaxaaji guddoomiyaha deegaanka saraakiisha amniga odayaasha dhaqanka haweenka iyo dhallinyarada dhammaantiin marka hore waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu runtii sharaf weyn ay noo tahay maanta inaan soo booqno deegaanka markii koowaadna ma ahan waa marar kale aan nimid si aan u kuurgalno xaaladaha ka jira deegaanka siduu wasiirku sheegay insha allah waana ka jawaabi doonaa baahiyaha hindhehena ku aragnay si deg deg ah wasaaradda xanaanada xoolaha hawal awal hore markay imaanaysay waxay keentay daawo oo dadka xoole dhaqatada ama xoololeyda reer buule xaaji loogu talagalay in xoolahooda loogu daweeyo maantana insha allah daawadaan ujeedaana idin wadnaa oo laidinku wareejin doonaa insha allah waaxdii ay caafimaadkaa socota waxaan ka jawaabi doonaa insha allah dhammaan wixii ka quseeya wasaaradda xanaanada xoolaha sida kawaankii in la hormariyo suuqii caanaha la dhiso deegaanka horumarkiisa insha alla wixii nagaga aadan hay-ad ahaan ama dowlad ahaan waa diyaar dhanka kale wafdiga uu hogaaminayo wasiirka waxbarashada wasiir seraar ayaa sheegay insha allah baahidaa ka jira markay aan dhegaysanay saraakiisha noo warrameen insha alla wixii si deg dega loogu soo jawaabi doonaa aad baan u mahadsantihiin waxaan dareensannahay dee in qoraxdan dartan aa u taagnaatiin sida ad u danaynaysaan ee dowladdiina ula shaqaynaysaan marka waxaan marka laydinkuu dhiirigelinaynaa in saraakiisha amniga aad la shaqaysaan waxaa la yidhahdaa nabada naas la nuuga leh marka nabadda haddaan helno wax kas way imaanayaan insha allah dowladda jubbaland waxay ka howlan tahay sidii deegaankan degmo loogu bedeli lahaa horumar loogu samayn lahaa adeegyada dawliga ana loo bixin lahaa insha alla sida ugu dhaqsiyaha badan aad baan u mahadsantihin insha allah